muddo baaritaan ka socday iskoolaad ku yaala magaalada birmingham oo dad muslimiin ah u badan yihiin iskoolaadkani maha iskoolaad muslimiintu gaar u leeyihiin waa iskoolaad dawladdu leedahay iskoolaadka dawladdu maamusho oo dhaqaalaha ku bixiso laakiin dadka ugu badan ee ardada ah ee iskoolkaas dhigta ayaa muslimiin ahaa iskoolaadkaas marka qaar kamid ahna maamulkooda ama guddiga maamulka iskoolka wuxuu u batay dad muslimiina maadaama ardada dhiganaysay meesha ay u badnaayeen muslimiin ayaan marka laga joogo imika muddo afar bilood ah ayaa waxaa lasoo qoray document ayaa dawladda loo diray laleeyahay dad muslimiina oo xag jira ayaa waxay doonayaan iskoolaadkaas inay gacanta ku dhigaan oo la wareegaan kadibna ay ka hirgeliyaan barnaamijyo iyaga u khaas ah eedeymo noocaas ayaa jiray eedeymahaas runtii dadka muslimiinta ah oo anigu aan ku jiro waxaan aaminsannahay marka u horeysa qoraalka dad muslimiina ma qorin mu'aamarada muslimiina ka dambeeyaana ma jirin bilxaqiiqa waxay ahayd mu'aamaro la rabo in dadka muslimiinta lagu waxyeelayo qoraalkana waxaa qoray dad muslimiinta ee kasoo horjeeda oo cadowgooda ah oo doonayay inaan muslimiintu gacanta ku dhigin iskoolaad ama ay arrintaas ay ka hordegayeen dawladan hadda xisbigan hadda taliya dawladda inkastoo ay tahay dawlad laba xisbi oo wadaaga oo dawladaha wadaag ka dhexeeyo haddana xisbiga awooda sare leh wasiirka waxbarashada u qaada sameyn la yaraado michael gove wuxuu ahaa markiisa horeeta nin meediada ku jira oo journalist u ahaa waxaana moodaa inuu joornaaladu waxa ay qoraan uu aada ugu dhaga nugul yahay markaas arrintan wasaaradda waxbarashada way la booday aad bay maaragtay ugu degdegtay sida dadka muslimiinta kulligooda ku eedeeyaan iskoolaadka ayaa baaritaan lagu sameeyey iskoolaadkeena qaar baa eedame lagu soo roga la leeyahay barnaamijyo xagjeeha baa iskoolaadkaas ka socda waxaa xusid mudan iskoolaadkaas waxaa laga sheegay mid kamid a park view academy la yiraahdo ninka maamulka xooganka oo nin muslim aan ahayn wuxuu yihi waxaa shax ka jira mala waa been waa dulmi sida aniga aan la socdana iskoolaadkii arrintan lagu eedeeyo dhan waa iska beri yeeleen oo waxay yidhahdeen waxaas wax ka jira male dacwad bayna ka rogeen oo arrintii dacwadba hadda ka socoto ma garan waan gartay marka arrintan saameyn intee leeg bay ku yeelan kartaa dhammaan dugsiyada islaamiga ah ee ka jira dalka boqortooyada britain wallahi saameyn ballaaran bay ku yeelan kartaa sababtoo waxaad moodaa in iskoolaadkii muslimiintu ay maamulayeen ama iskoolaadkii muslimiintu ay lahayn il gooni lagu eegayo oo aan ahayn arrin maxaa la yidhaahday ay la wadaagaan masalan iskoolaadka dadka diimaha kale leh ay gacanta ku hayaan sida iskoolaadka yuhuudda ama iskoolaadka hunuudda ama iskoolaadka lamidka ama kirishtaanka la turkaysa iskoolaadka ule u badan yahay dalkan aadka ugu badan waxaa moodaa iskoolaadka muslimiinta kaliya wax il gooni ah iyo colays gooniya lagu saarayo inay tahay arrintaasan muslimiintu aad bay uga hadleen shalaa ugu dambeysay aqalka baarlamaanka dood baa ka dhacday xildhibaan kamid a xildhibaanada aqalka baarlamaanka ingiriiska oo gabar muslimada ayaa aad waxay dood culus uga keentay arrintaas oo kala hadasha wasiirka waxbarashada ururada muslimiinta oo dhanna qoraaley ka sameeyeen arrintan ay ka cabanayaan marka waxaad moodaa muslimiintuna ay dareensiyiin arrintan inay tahay arrin aan cadaalad ku salaysnayn oo muslimiinta keliya colays gooniyo lagu saarayo ayna ka dambeeyaan dad xag jir ah iyo joornaalle xag jir ah iyo ma garanaysa ay dad colaada muslimiinta iska jeclinay ama ama ka shaqeeyaan ama ay buunbuuniyaan dawladduna ay u dhega nuglaatay laakiin waxa waxaa lagu farxaa markii uu hadlay prime ministerku waxyaabihii uu yiri iskoolaadka ha laga dhigo oo ah waxyaabaha dawladda aynu ku tilmaantay valueska ama waxyaabaha muhiimka u ah dalkan britain in wax muslimiinta dhib ku ah aysan ku jirin in iskoolaadka laga dhigo ma arkaysa cadaalad iyo sinaan iyo wanaag iyo waxaas arrintaas waxa muslimiinta dhibaato ku ahna maahan waana arrimaha soo dhaweyneyna muslimiintana oo runtii say u badan yihiin dadka muslimiinta ah oo anigu aan ku jiro waan kasoo horjeednaa in masalan iskoolaadka qaar ba waxaa lagu eedeeya gabdhaha iyo wiilasha inay meelo maaragtay aan ay si u kala sooceen oo kaleeto waxaas inagu waan kasoo horjeednaa waana khalad masalan in iskool dad muslim iyo dad gaalaha ay ku jiraanba la yiraahdo maaragtay diin aan muslim ahayn lagama sheegi karo oo kale annaga waxaas dhan khalad baanu aragnaa marka in cadaalad iskoolaadka oo dhan iyo wanaag iyo british values laga dhigo waa arrin aan soo dhaweyneyno waana arrin ma arkaysaa muslimiinta oo dhan aysan wax dooda ka qabin laakiin waxaa dooda muslimiinta ka qaban waxaa weeye in iskoolaadka muslimiinta il gooni ah ama culays gooni ama boqol gooni lagu saaro iyadoo aad moodo dhibaatooyinka badankooda inay ka imaanayso joornaallo xagjira sida sunday timeska iyo muddadii dambe aada u caadaystay inay baafiyaan oo faafiyaan waxyaaba maaragtay muslimiinta cadaawad iyo colaad u abuuraya